kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka ah ee qurbajooga soomaalida somaali diaspora news dot com dhegeystayaal sidoo kale ha moogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog dot com waa dabciga siyaasiga u hamuunka qaba hanashada kursiga ugu sarreeya ee dal laga hogaamiyo waxa uu ku hadlaa xilliga uu loolanka ku jiro inuu isu taagay wax ka qabashada baahiyaha adeega bulsho ee maamulka xilligaa jooga uu ka gaabiyey wax ka qabashadooda waxa uu soo bandhigaa dhaliilaha iyo boogjilica xukunka uu mucaaridka ku yahay uu leeyahay waxa uu damqaa nabarrada ummaddu qabto ee cid baanata doonaysa waxa uu sheegaa wax kasta oo uu arko inay bulshada ugu soo dhoweynayso kana fogeynayso cidda uu ka soo horjeedo xusuustiisase kuma jirto in saxaafad madax bannaani ay hadhow la daba joogto xisaabtan soona bandhigi doonto dhawar kasta oo beerlaxawsi ahaa oo uu shicibkiisa u jeediyey somalilan mucaaridada noocanhi kama madhna in yar aynu dib ugu noqonno xilligii uu dalka ka socday ololihii doorasho ee madaxtooyada ee qabsoontay lixii labaatankii bishii juun laba kun iyo tobankii iyo tusaalaha maanta jooga waa xisbigii ugu tunka weynaa mucaaridka wakhtigaas waana xisbiga kuumiye waxay goob kasta iyo fagaaro kasta oo laysugu yimaado dhagaha ummadda ka buuxiyeen inay isbeddel buuxa ku samayn doonaan dalka idilkiis musharaxii jagada madaxweyne haatan ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu meelo kala duwan ka sheegay inay mudnaanta koowaansiin doonaan haddii hogaaminta ay ku guulaystaan inay wax ka qaban doonaan tahriibka oo noqday aafo qaran islamarkaana ay samayn doonaan shaqo abuur inay biyola-aanta hargeysa iyo tadalka intiisa kaleba ay wax ka qaban doonaan inay soo dhisi doonaan xukuumaddii ugu tirada yarayd uguna tayada badnayd inay la dagaalami doonaan musuq maasuqa inay isu furi doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee kala qoqoban ilaa maanta in xisbigooda uu yahay ka keliya ee aaraada iyo dhaliisha aan lagu kala tegin hadda garo oo waxa arrintaasi ay sahayrtay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbigaasi mudane cabdiraxmaan cabdilqaadir ma dafiri karno waxyaabaha ay dowladdu qabatay balse qodobadan iyo kuwo kale ayaa u muuqda kuwo ka hor yimid ballanqaadkii ay ku hanteen quluubta shacabka u oomanaa isbeddel iyo waxqabaddaba dhegaysta ballanqaadyadan markaad maqasho maxaa la qabtay mase la odhan karaa axdigii ballanfurka maadaama ay xukuumadda xisbiga kuumiye saddex sano jirsatay islamarkaana ay laba sannadood oo qura u hadhay shabakadda qurbajoog dot com ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa ballanqaadyadan oon rumoobin iyadoo qaybo kalena aad dhowaan maqli doontaan
waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo طاعة diinta islaamka دينك إسلامك dalkayga somalilan دولك الصومالي لان dadkiisana dadkiisana ku maamulayo ku maamulayo sinaan sinaan iyo cadaalad iyo cadaalad inta aan xilka hayo intaan xilkaayo wabilaahi tawfiiq
Thank you. Thank you.
warbaahinta qaranka waxaanu ka dhignay mid loo dhigan yahay oo cid waliba iska arki karto halkii markii hore ay ka ahayd mid dhinac keliya u adeegtaa waxaanu meesha ka saaray weeyaan dadkuu hor jiray lix waxaanu madaynay raadiyo hargeysa iyo tiivinka qaranka oo markii hore madaxweyne hor jiran jiray waxaanu soo kordhinay barnaamijyo cusub oo tayala sida barnaamijka maqal dalkaaga kaas oo wax weyn ka taraya isku xidhka xukuumadda iyo shacabka waxaanu qorsheynaynaa meelmarinta isticmaalka taariifka shukaanta kulan bidixda aan waajibinaynaa hubinta tayada gaadiidka socda sanad kasta waxaanu soo rogaynaa ee, xidhashada suunka ammaanka safety belt dhinaca kale waxaanu joojinaynaa ku hadalka moobilka waqtiga gaadiidka la wado calaamadaha gaadiidka lagu kala hago ayaa jidkooda oo dhan lagu ayaa jidadka oo dhan lagu sameeya saxaafadda xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadi ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxayna mar walba ixtiraamaysaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee xorriyata qowlka aniga waxaa igu taqaaneen inaan mar walba difaaco xorriyadda saxaafadda iyo madaxbanaanida fikirka muwaadinka maantana waxaan taaganahay oo aan dalkeenna ku hogaaminayaa dhaqankaas waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee naloo soo jeedinaya dowlad wanaag si loo ogaado tayada shaqaalaha dowladda waxaa dhammaantood la marin doonaa imtixaan shaqaalaha imtixaankaas gudba mushaharka waa loo kordhinaya kuwa aan gudbinna lama eryahayo balse xirfadooda ayaa kor loo qaadaya mushaharkoodii horena way qaadanaya si aan ula dagaalano musuqmaasuqa waxaanu khasnada dhexe ee dowladda ku soo shubnay dhammaan dakhligii ilaha dhaqaalaha dalka sida dakhligii maxsirka iyo haamaha shidaalka rootal kii kirooyinka baqarada kii madaarada kii warfaafinta kii xanaanada xoolaha kii kaloomaysiga iyo kii sikada badbada
Thank you.
raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa ee annaga oo og qiimaha ay dalkan ugu fadhiyaan mujaahidiintii asana ee dalka xoreeyey iyo agoomihii ay ka tageen xukuumaddaydu waxay xoog saari doontaa sidii wax loogu qaban lahaa dadihii agoontiyo tabliiqiyo shaqaalaha
danyarta bashadeediyo kulmaana ogsoon
dadihii agoontiyo tabliiqiyo shaqaalaha
danyarta bashadeediyo kulmaana ogsoon
samahay dalbanayaan ardaydo ha ka dhigin ummadda kudirate kudirate dibu dhacanka maare ummadda kudirate kudirate dibu dhacanka maare
si looga baxo dhibaatada shacbiga ka haysataa isku xidla-aanta isgaadhsiinta dalka waxaan hirgelinana saharkan isku xidhka shirkadaha isgaadhsiinta somalilan
keeni raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa dadkii maruuba la garaacayo mudi la garaacayo la iskalaynayo ummadan hugsidan weliba intii soo hadheena xabsiga loo taxaabay marka waxaa leeyahay dalku maanta dulmi buu taagan yahay dulmiga waa in ummaddu ka dagaalantaa diiddaa baan leeyahay oo anagu diidni baan leeyahay
samahay dalbanayaan ardaydo ha ka dhigin ummadda kudirate kudirate dibu dhacanka maare ummadda kudirate kudirate dibu dhacanka maare
xisbiga xisbi dimuqraadi ah ayay caadadiisu tahay inuu yeesho cara iyo afkaar kala duwan ma jirto wax mushkilada ah oo ka taagan xisbigan
keeni raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa dabcan dal dimuqraadiya baynu nahay mucaarada way jiraysaa mucaaradoo mid constructive iyo mid destructive way leenahay ee dadka wax walba waa lagu arkayaa ma aynu diidayno waayo dimuqraadiyadda naturkeeda iyo dabeecaddeedu sida ay tahay
keeni raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa walayaal shirkan maanta wuxuu ka mid yahay habka kala wadaagga iyo go-aan qaadashada wadareed ee xisbiga kulmiya ku dhisan yahay kuma dhaqmo
keeni raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa
gudoomiye iyo mudanayaasha sharafta sidaad ka waraysaan waxaa waxaana hogaamiye ka soo horjeesta kordhinta mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka la gaadho dhammaad mudaxileedkooda mana jirto wax isu kabedel waxaan idiin ballan qaadaya inaanan diyaar u ahayn in hal maalin la igu daro muddada xinaadkayga dastooriga ah
keeni raad male keeni raad male yeelalawtun moodaa waxaa inoo soo gudagalay wakhtigii doorashada golaha wakiilada oo ku beegan dabayaqada sanadka laba kun iyo saddex iyo tobanka iyadoo wakhtigii doorashadii golaha guurtoodana ku beegan yahay sanadka laba kun iyo afar iyo tobanka wakhtigii doorashada madaxweynuhuna ku beegan tahay laba kun iyo shan iyo tobanka waxaa kale oo loo baahan yahay in la qabto iyana diiwaangelintii muwaadiniinta civil registration ee doorashooyinka ka hor iyadoo aan ognahay muhiimadda doorashooyinku u leeyihiin qaranka waxay muuqataa inay suurtagal ahayn in labadaas sannadood gudahood lagu qabto diiwaangelin iyo saddex doorasho hawshaas oo u muuqata inay qaranka ku tahay culays iyo diinbax si arrinta xal loogu helana waxaan u saari doonaa guddi qaran waxaanuna kaga gudbi doonaa talo loo wada leeyahay
doorashadii waxaan u aqoonsannahay inay u dhacday si xor oo xalaal ah waxaana la mariyey dhammaan nidaamkii sharci ee dalka u yaallay dhammaanba degmooyinka dalka wixii ka soo baxay ee lagu dhawaaqay maxkamadahuna ay ansixiyeen ayaa sharci ah loona aqoonsanayaa xildhibaano qaran sidoo kale saddexda urur ee lagu dhawaaqay ayuunbaa noqonaya xisbiyo qaran wadanka sharcibaa ka jira ciddii mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahayna ilaalinta sharciguna waa aniga
doorashadu goormay xor tahay xortoo xalaal tahay maaha doorasho kasta maaha doorasho xoro xalaala doorasho waxay xortoo xalaal tahay marka loo siman yahay marka loo siman yahay yaa markii berbera marayaan xoolii inta laga lumaysiiyo ama gawaari lagu qaado ayaa jabuuti laga dhoofshaa kama dhoofaan berbera xoolo wax kaloo baanka loo samaystay ma jiro waad ogtiin bank private kama fura dalkeena iminka mid jabuutiba laga furay looma furin dadkii shacbiga lahaa looma ogolaan inay bank furtaan ee xawaaladaha lahaa ama sida kaleba doonaya furtaan ganacsigii lama furfurin marka ay timaado ganacsiga marka economic policy timaado distoorkeena iyo sharcigan wuxuu qorayaa in badeecad bayca mushtar xalaala oo xora oo madax banaan oo xoolaha loo madax banaan yahay oo qof waliba meeshu doono ka iibinayo sacuudi arabiya ka iibinayo carabta kale ka iibinayo meeshu doono marinayo ka dhoofinayo dawladdu waxay cashuur ku leedahay ay ka qaadato wixii lagu ilaalin lahaa caafimaadka maxjarad iyo wixii loo baahnaa ay xilkeeda iyo waajigeeda ka soo baxdo laakiin aan la faragelin ku kalsoonahay maanta shacbiga reer somalilan wuu ogyahay way ka dhaadhacsan tahay boqolkiiba boqol buu arkaa xaaladda dalka maanta qof loo tilmaamayaa ma jirto samahay dalbanayaan hadda dayro ha ka dhigin
ummada kudirate kudiratetibu dhaca kamaare ummada kudirate kudiratetibu dhaca kamaare ummada kudirate kudiratetibu dhaca kamaare ummada kudirate kudiratetibu dhaca